Suuraddaas sabdixis ma laydhaa waxa ay ka tirsan tahay suuradaha maka ku soo degay nabigu calayhi salaatu wasalaam intii aanu markaa ka haajirin maka ayay soo degtay aayadeheedu waa sagaal iyo toban bukhaari waxa uu ka warinayaa bara bnu casiib saxaabiga la idhaahdo waxay leeyahay ciddii ugu horreysay madiine soo gashay waxay ahaayeen miscab ibnu cumayd cabdillaahi ibnu ummi maktuum qur-aankay markaa noo akhrii jireen madiine waxa qolyahaa kusii xigay markaas hooyaduna madiine u soo haajira oo yimid cammaar iyo bilaal iyo sacad cumar bin khadaab oo labaatan saxaabi la socdaana waa yimid intaa kadibna nebigaa yimid sala allahu calayhi wasalam dabeetana waxaan arkay iyagoo reer madiine aada ugu farxay imaatankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa ay dumarkii iyo addoomihii iyo carruurtii yaryara ayo waxoo dham wada lahaayeen haadaa rasuulu ullah qad jaa kani waa rasuulkii ilaahay oo yimid marka aniguna waxaabaan sii xafiday buu yihi suuradda saddexisma la idhaahdo iyo suurado kaloo lamid a waxa kaloo markaa ay leedahay caaisha radia allaahu canha nabigu sala allahu calayhi wasalam waxay ku akhrii jiray salaada witriga sabbixisma rabbika alaclaa iyo qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad mararka qaarkoodna waxa ay kordhisay iyo labada quracuudo sidaasuu u qaydin jiray markaa ragcadaha oo labada ragcadood hore witriga waxay ku akhrii jiray suuraddan aynu hayno iyo qul yaa alkaafiruun saddexdaa markaa qulwallaha iyo labada mucaawilatooyinkana witriga ayuu ku akriyay midkaa keliya annucmaan ibnu bashiir waxau leeyay nebigu sala allahu calayhi wasalam suuraddan waxay ku akhrii jiray labada ciidood iyo maalinka jimcaha waxay ku akhrii jiray suuraddan iyo ta ku sii xigta oo hal ataaka xadiidu alkhaafiya suuradda waxyaabaha ilaahay kaga hadlaya muxtawayaadkeeda waxa ay ka mid yihiin oo amaba markaa ay koobaysaa rabbi oo tabaaraka wa tacaala ka hadlaya makhluuqaadkan inuu isagu abuuray noocyadooda kala duduwan isbedelana uu ku samayn doono dabeetana taasaa indhaheenna ugu jeedinaya nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay uula khitaabtamayaa sida ilaahay ugu nicmeeyey iyo khayrka u waafajiyey iyo fadliga weyna markaa uu rabbi siiyey dabayaasi kii ilaahay uu saaray inuu basharka gaadhsiiyo ayaa la faraya khalqiga kuwa liibaanay ayaa ilaahay uu xusayaa inay yihiin dadka naftooda nadiifinaya aayaadkaa dambaa ka hadli doona mawaadiicda suuradda aynu igula tegi doonaa bismi illaahi araxmaan iraxiim sabbix isma rabbika alaclaa buu ilahay yihi sabbix najah nebi maxamedow oo hus isma rabbika ilaahaada magaciisa allihii alaclaa ee korreeyey alladii ilaah oo khalaqa abuuray makhluuqaadka oo dhan fasayaa markaasuu farsamayntoodii wanaajiyey waaladii ilaahuyeeye qadara qorsheeyey fahadaa markaasuu hanuuniyey shay walba wixii uu ka hagaaji lahayn arrimihiisi ayuu ku hanuuniyey waaladii ilaahuyeeye akhraja almarcaa daaqa ayuu soo saaray fajacalahu waxa uu ka yeelay ghusaa'an mid engegay axyaa oo dumaaya oo madoobaaday buu ka dhigay daaqii ilaahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbi waxau leeyahay iyada keligii aanay ku ahayn ee dhammaan bashariyadda oo dhan laga doonayo amarkaa inay fuliyaan waxa aad nasahdaa ilaahay magaciisa oo magaca ilaahay ku wardi ku tasbiixso magacyo ayuu ilaahay leeyahay sagaal iyo sagaashan oo qaaliya ku barya fadcuuhu biha magacaa wixii aan laa'iqu ahayn iyo shirki iyo mid iyo wixii keenaya gaalnimo ka fogee oo markaa ilaahay cid kale ha baalgelinin magaciisa marka aad magaciisa ilaahay nasahdo isagana waad nasahday tabaaraka wa tacaala ilaahay waa ka alaclaa isagu wax walba ka sarreeya markaa cid ad iman karta iyo cid mid u noqon karta la mid noqon karta aanay jirin markii suuraddani ay soo degtay nebigu waxau lahaa sala allahu calayhi wasalam rukuucdiina yeela sujuudiina yeela ayuu lahaa fasabbix bismi rabbika alcadiim aayaddaasi markii ay soo degtayna waxau lahaa rukuucdiina yeela si awgeed marka rukuucdii qofkii ku jira waa inuu ihahdaa subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdi ila fasabbix bismi rabbika alcadiim ayuu qofkii tarjamayaa oo ku camal falaya sabix isma rabbika alaclaa isagoo qofkii ku camal falayana marka uu sujuudsan yahay subxaana rabbiya alaclaa wabixamdi waa inuu idhaahdaa riwaayaadka qaarkood baa ku daraya wabixamdihina saddex jeer buu intaa odhanaya ilaahay yaa ilaaha abuuray makhluuqaadku siday u dhan yihiin khalaqa alkhaliiqa fasawa sawa kula makhluuqin fii axsani alhay-aat makhluuqaadkanaynu arkayna mid walba halka u wanaagsan buu ilaahay abuuray fii axsani taqwiim ayuu abuuray mid bani aadam oo waxa uu ka dhigay kuwa labada ku soconaya qaarkood waxa uu ka dhigay kuwa beerka ku soconaya qaarkood waxa uu ka dhigay kuwa asradin ku soconaya sida aynu ku soo maraynay aayaadkaa ku sugan suurat nuur ilaahay aa ilaaha takdiirta sameeyey isagu qadara waladii qadara fahadaa waxa uu qorsheeyey shay walba iyo waxa uu mutaysan doono iyo insaanku kahanuuni doono iyo kahalaabi doona waxa ilaahay uu kala tusiye labadii wado ee lagu kala hanuun midna lagu hanuunayo midna lagu halaabayo wahadaynaahu najdayn waxa rabbi uu soo saaray dhulka dhexdiisii nabaad ayuu ka soo saaray nabaadkaasi markaa uu soo baxay iyada oo uu jilicsan yahay dadka iyo xooluhuba ay dheefsanayaan nabaadku kolkii hore mid dhuuba oo wanaagsan oo hawre ayuu ahaa haddana waxa ku sii xigay iyadoo uu engegey oo cawsii noqday haddana waxa uu sii noqday mid dhimaaya axwaa oo markaa burburaya markaa wax waliba waxa ay ku soconayaan taqdiirta iyo qorshaynta rabbi sidii ilaahay ay ku yiri aayad kale qaala rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa sidoo nebi muuse calayhi salaam uu u jawaabayo ninkii baaqiyadahaa ee fircawn ayaa waxa uu leeyahay ilaahay yaa ilaahii abuuray ilaahayagii abuuray shay walba siiyey markaa abuurkiisii u gaarkahaa dabeetana hanuuniyey nebiguna waxau yihi sala allahu calayhi wasalam inaha qadara maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bihamsiina alfa sana wa kaana carshuhu cala almaa iyadoo wax samaysaniba aanu jirin caalamkanoo dhami biyo yahay kursiga ilaahayna uu biyaha carshiga ilaahayna ka sii sarreeyo ayaa rabbi waxa uu wada habeeyey makhluuqaadku siday u dhan yihiin maqaadiirtooda iyo arrimahooda intaanu abuurin dasimooyinka iyo dhulka konton sano ka hor haddii waxau idhi sanuqri'uka waanu kaa yeeli doonaa mid qur'aanka akriyaya nebi maxamedow sanajcaluka qaariya qur'aankaad akriyi doontaa falaa tansa ilaa yumayt ilaa maa shaaa allah inta ilaahay doono mooyaane innahu yaclamu aljahra wamaa yakfaa ilaahay waxau ogaanaya aan ka qarsoonayn waxa kor loo qaado iyo waxa hoos loo dhigo wanuyasiruka lilyusra sii fududayd baanu kuu sahmi doonaa ee diintan islaamka ah oo aanu kuu hubeynaynaa rabbi waxau la hadlayaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markaasaa ilaahay waxa uu leeyahay ka warwarin qur'aanka lagu akhriyayo ee malaguu ku soo gaadsiinayo inuu kaa baxsado in aad qaydi karayeydaha ka warwarin annagaa kaa dhigayna qaari adiguna wax aad ka ilaayeysaa ma jiro nebiguna sidaasuu ahaa sala allahu calayhi wasalam si ilaahayda uu ku tilmaamaya aayaadka horeynu soo marayno laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calaynaa jamcahu wa qur'aanah faidaa qara'naahu fattabic qur'aanah uma ina calaynaa bayaana haka werwerin marka malagu uu ku akhriyayo qur'aanka inuu kaa baxsado oo carabku nebigu dhaqdhaqaasin jiray calayhi salaatu wasalaam isagoo isku dayaya waxyiga inaana waxba ka baxsanin ou xafido dabeed ilahay waxau ihi dhegaysayin qaaribaad noqon doontaa akhriyo markaa waxaad ilaayeysaana ma jiro waa shaaricii labaad nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay a shaarica nebigana shaaric baa lagu tilmaamaa sidaa awgeed ma aha mid ay dhaafayaan wax loo soo dhiibay oo ammaanada ah wax ka baxsanaya ma jiro ilaahay waxau markaa raaciyey ilaa maa shaaa allah inta ilaahay uu doono mooyaane oo markaa qaybdee nebiga la ilaysiinayaa waa siraysaa waa kala nasakhayo oo qur-aanku waxau leeyahy naasikiyo mansuuq mid la nasakhayo iyo mid markaa wax nasakhaya xikmadda naskigana ilaahaybaa tabaaraka watacaala ogsoon addoommaha kollayba se waxa ay u tahay xukunkii hore oo laga qaaday oo laga fududaynayo iyo mid dambe oo loogu bedelayo kii hore ka dabacsan ilaa maa shaaa allah wixii ilaahay uu doono inteedi looga hadana lagu xusuusiye mooyaane oo way dhacaysa nebigu aayaadka qaar intuu ilaawo marka dambe ina xusuusta laakiin ilaahay aa mar walba ilaalinaya rabbi cilmigiisu aad buu u xeel dheer yahay maxaa yeele isku sii waxay ogsoon yahay aljahra wamaa yakfaa shayga markaa addoomuhu ay kor u qaadayaan iyo waxa ay qarsanayaan intaba uu ogsoon yahay markaa basarka haddii aad tihiin muraaqabo rabbaaniya goor walba la yimaada oo daraan qaba inuu ilaahay tabaaraka watacaala isagu idin eegayo wax ka qarsamayaana aanay jirin halka aa khalqiga iska ilaalinaysaan oo cid kale iska dhisaysaan ilaahay markaa iska eega oo yuu idinku arkin meeshii idin dhiiday yuu idinka waayin halkii uu idin fara inaad joogtaan ama isaga ku caabudaan iyadoo ilaahay u ballanqaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ballanqaadkaana rabbi aanu ka baxayna uu fulinayo waxau yidhi wanuyassiruka lilyusraa kii dabacsanayd baanu kuu sahli doonaa laba tafsiirba waa la saaray waa jannada ayaanu ku geyn doonaa adiga yeysaa hormuudka ka tahay khalqiga waa bishaaro la siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo markaa lagu fasiray iyadana sharaacadii dabacsanayd ee samxada ahayd ee wanaagsanayd baanu kuu sahli doonaa maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diintan islaamnimada dhexdeeda wax cidiidiya ma yeelin wacistu bilxaniifati samxa nebigu waxau lahaa calayhi salaatu wasalaam diinta dabacdasan ayaa laygu soo daray waxaa kaloo uu tilmaamayey markii labada saxaabi la hadlayey bushaareeya oo dadka ha ku adkaynina ayuu lahaa markii labadii saxaabiya yaman uu dirayey uu la hadlayey usii dardaarmayey waa diin dabacsan dhaqa wanaagsan noqonaysa addoommaha aan ku adkaanaynin bashariyaddu si wanaagsan ay ugu waaraysa adduunyada iyo aakhirada nolol wanaagsan haddii ay raacaan ay jartaan tadakir buu lahay yeyaani dadka in nafacati dikra haddii ay anfacdo waanadu sayadakar waxa waantoobaya man yakshaa qofka ilaahay ka cabsanaya wayatajannabuhaa waanadaa waxa ka fogaan doona alashqaa kii guuldarradu ay ku dhacday alladii kaasoo yasla annaara alkubraa naarta weyn geli doona uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa naartaa dhexdeeda kula dhiman maayo mana noolaanayo qad aflaxa man tazakaa buu ilaha yidhi waxa liibaanay qofka naftiisa nadiifiyey wadakara sma rabbihi ilaahiisa magaciisiina xusay fasallaa dabad ilaahay u tukaday bal tuutiruuna alxayaata addunyaa noloshan adduunyadaa door bidaysaan khalqigow ilmo bani aadam qayb badan oo ka mid a haddii aad tihiin waalaakhiratu khayrun wa abqaa aakhire adduunyada iyadaa ka khayr badan oo ka wanaagsan iyadaana daa'ima ina haadaa waanadaasi laydiin sheegay suuradda dhexdeeda lafi suxufi luulaa suxuftii la siiyey rusushii hore ayay ku sugnayd suxufi ibraahiima wa muusa labadaa nabi ibraahim iyo muuse suxuftii iyo kutubtii la siiyey bay ku sugnay waanadaas